wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowladda soomaaliya iyo xafiis sheekaqaab malixsi hayaga ergeyga gaarka ee xokeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya ambasator james swan kulanka wasiirka iyo siihayaha waybaah kaweheliyaaye wasiiru dowlaha wasaaradda hokayaha joogtada ee agaasimaha guud iyo qaar ku mid ah agaasimo waaxeedyada ergeyga wayba warbixin lagu siiyay xaalada guud ee walbarashada dalka kulanka saasaato wayba lungudowe ee mashaariicda hay-adda qaramada midoobay iyo ka taageerayd horumarinta dhiniga walbarashada xasan macalin cali hokayaga joogtada ee wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa kulanka kureed warbaahinta la hadalay
maanta waxaa wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare xarunteeda muqdisho nagu soo booqday xogayaha guud ee qaramada midoobay james wan oo noogu yimid wasaaradda waxbarashada si aan uga wada hadalno xiriirka ka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha qaramada midoobay ee ka jooga soomaaliya iyo sidai lasu wada shaqayn lahaa waxaan aad lasugu lafaguray barnaamijyada waxbarashada taageerada waxbarashada ee labada dhinac waxaa loo sameeyey warbixin ku saabsan heerkii soo martay waxbarashada markii laga soo bilaabo markii ay laga soo bilaabo markii laga baxay dowladaha kumeel gaarka ilaa maanta heerarkii lasoo maray dhinacyada kala duwan ee waxbarashada hadday noqon lahayd dhinaca macalimiinta imtixaanaadka dhismayaasha iyo wasaaradda ama kaabayaasha wasaaradda dhinaca daatada sida sida loo soo xareey ama xogta ardayda sida maaragta loo soo xareey sida loo maamulo hadday noqon lahayd tii dugsiga hoose dhexe iyo hadday noqon lahayd tii dugsiga sareba marka waxay aada ula dhaceen sida ay waxbarashada soomaaliya u kortay tobanka sano ugu dambeeyey iyo heerarka ay gaartay iyo waxa sii dhiman oo ah runtii arday soomaaliyeed oo weli dibadda ka joogta waxbarashadii una baahan in ardaydaas lasoo xareeyo lana fududeeyo sidii ay kusoo xaroon lahayd hadday noqon lahayd dhismayaasha hadday noqon lahayd macalimiinta iyo haddii ay noqon lahaydba u fududeynta kasoo qaybgalka waxbarashada oo laga maaragtay dhinaca waxyaabaha hortaagan in laga qaada sida dhaqaalaha iyo maaragtay iyo fogaanta maskuul la-aanta marka arrimahaas ayaa si fiican looga wada hadlay waxyaabihii runtii laga wada hadlayna si fiican ayaa laisugu afdartay inay hay-adaha qaramada midoobay ay ku taageeraan wasaaradda waxbarashada waxa ay iyada rabto inay ku taageeraan iyo jihada ay u socoto iyo waxyaabaha ayaga hortubinta u leh wasaaradda waxbarashada inay ku taageeraan maadaama hadda ay dowladdu sii xoogeysatay wasaaradda waxbarashadana ay u socoto inay maaragtay qaadato hogaankii waxbarashada dalka marka taasna waxaa laisku afgartay in wasaaradda waxbarashada lagu taageero waxyaabaha iyada hortubinta u leh marka shirkan wuxuu ahaa shir maaragtay mirodhal ahaa waxyaaba badanna ka soo baxay waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaahdo mirodhalkiisi in lasii arko